Dadka ku nool deegaannada waqooyiga Gabiley ayaa ka hadlay xaalado abaareed oo ka jira deegaanada gobolkaasi Gabiley waxa ayna tilmaameen in xaaladda dadka deegaanku uu yahay mid aad u adag, isla markaasna in muddo sagaal bilood ah deegaanadu ay yihiin kuwo haabanaya abaarana ay ku dhufteen. Dhaqanka iyo waxgaradka deegaanada Harley, Buqda iyo Boos ee gobolka Gabiley ayaa waxay cod dheer ku codsadeen in gargaar lala soo gaaro.
marka dhankana roon yahay dhankana abaar tahay dhankana ayaa la ooyaa sanad kasta abaar siman ayaa ka dhacday horta dalka dhan loo ciirsado ma laha way aamusiisay nin baa halkiisii bay ku aamusiisay meel meel dhaanta oo la yidhaahdo meeshaasaa roon ama meeshaasaa roon ma jirto ilaahay unbaana inaga saari kara insha allahu ilaahay gurma deg dega ha inoo keena biliaadano bari kub dhinacay ka yimaadaanba cagtaa lana mariyey horta waan alla baryaynaa wax walba waxa ka horreeya aragga xogogaanimada la iska warhayaa wax walba ka horreeya Eh, waxa weeye ilaahay dowladda ha noo taageero madaxdana wixii da aad qaban kartiin ee dee aadami qaban karo ya dee waxaan idin ogeysiinaynaa in sidaa xaalka iyagu yahay idiguna aad aragteen waana salaaman tihiin jiilaalkii baa wix alla wixii gugii han- hore soo tabacnay ayay maaragtay naga dhufatay sida kalena dee dadna wuu nagu soo guuray oo dee dad xaggan horti horeba abaartu korkii hore soo heshayna way way nagu soo biirtay Een, meel kaloo biyo nooga barkadihiina way naga dhammaadeen bar- biyaba diraacdii bayna biyo gelin wa- haddaa waabanu sii wadwadi lahayna biyaba ma gelin oo waa wada haawanayaan dee dhibaatahaasi dee wayna haysataa idinkuna dee indhihiinaba waad ku soo aragteen dee intaad soo marteen ba taa dee muuqata de waxaad idinku nagu tari karaysaana dee waa tahay annaguna dee duca iyo maaragtay wixii waajibka yaga ah inaanu ducaysano iyo maaragtay dee annaga taasina noo taalla waxaa kaloon idiin sheegaynaa macnaha abaartan adag ee culus oo abaar soo booday oo aan dadku markii hore aan laga sii kashaysan ama aan cidibo u diyaargarooba ama saadaal ha laga sheego ama nidaam kale ha laga sheega ayaa meesha ka dhacday xaaladdii imika waxay maraysaa meel aad iyo aad u khatarahoo uu dadkii magaranaysaa intii hore uu rafanayay laakiin imika aniga maanta reerkaygii waxa weeyaan gogaysuu jooga soo garabay dhulka macnaha dadku wuu ka jabo wax joogaa ma jiro saddex ceel oo halkan gabiley eh, aduu hayada anuu beriyaanka keenay nooga qodeen saddexdiiba biyihii way qallaleen oo waxba waa laga waay M- waxa weeyaan biyihii buurtaa halkaa martay gedhkeeda matalan reerkaygiina waa buurta kale halkaa ka soo baxay inta kiilomitiree dameertaasi sii soconayso yacni dhibaato fara badan ayaa jirta ismadayaa dhacday xaalado adag oo abaareed ayaa ka jira deegaanada gobolka Gabiley ee maamulka Somaliland